guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma mudane maxamuud macalin cabdulle oo shir jiraadu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ku dhawaaqay in dalku galay marxalad abaar oo adag loona baahan yahay gurmad iyo dadaal aan kala har lahayn kadib markii uu baaqday roobkii dayrta ee la filayay bilihii sebtembar oktoobar iyo nofembara abaarta lanina ee ka jirta dalkeenna waxa ay saamaysay in ka badan lix milyan oo qof waxaana loo baahan yahay lacag gaaraysa hal bilyan iyo bar si gurmad loogu sameeyo dadka ay abaartu waxyeelaysay sidaa uu sheegay guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle rabnaa halkan maanta inaan idinkugu kula wadaagno xaaladda dalka oo maraayo runtii xaaladdaasoo runtii aada iyo aada iyo aad halis badan ay uga jirto xaaladda dalka u maraayo waxay tahay inay abaar xun oo runtii roob la-aantii dayrta ay kaliftay ay runtii dalka ka jirto taasoo runtii iyaduna aan la ogeynin runtii guga laftikiisa xaalku sidau naqanayo abaartii weyneedoo runtii dayrta iyo guga udhexaysan ayay hadda nagu bilaabatay saameynta abaarta xaaladda dalku wuxuu marayaa lix milyan oo qof ka badan ayaa gurmud bini-aadinimo u baahan lixdaas milyan saddex milyan oo kamida waa dad runtii wajahaya xaalad halis ah oo runtii ku dhawaad ku dhowba inay mataqaanaa waxuu ahay ay waayaan nolosha qutub daruuriga maalintii ku dhowaad laba boqoloo kun oo qof ayaa ku barakacday runtii abaartii hadda mataqaana biyeerida dayrtu ay kaliftay ku dhowaad hal milyan iyo shan boqoloo kun oo xoolo ah ayaa runtii lagu waayey oo ku dhimatay gobollada runtii ay sida ba-an u saamaysay ay ka jirto waa ilaa iyo saddex iyo toban gobol oo runtii sideed iyo tobankii gobol ee dalka ka mid a saddex iyo tobankaas gobol waxaa ka mid a gobolka gado hiiraan baay bakool mudug bari togdheer sool iyo gobolada galguduud shabeellada dhexe shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose runtii hay-adda maareynta masiibooyinku waxay qaada tallaabooyin ay runtii arrimahaani waxay ka qaban karta ay uga qabanayso waxaan gaarnay ilaa iyo bishii oktoobar ilaa iyo bisha disembar oo hadda ah laba milyan iyo boqol kun oo qof ka badan ayaan gurmad gaarsiinay oo gobollada dalka guud ahaan dalka soomaaliya ka mid a dabcan qorshaha oo runtii hadda wuxuu yahay in mataqaanaa wada shaqayn dhow la yeesho hay-adaha dowladda hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa internationalka ah si loo ilaaliyo hantida nolosha iyo xoolaha horumarin loogu sameeyo wax soo saarka beeraha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sadma ayaa waddo dadaalo gurmada loogu raadinayo dadka ay saamaysay abaarta